alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kasiira waxaynu ku dhex jirnay kitaabu tahaara baabu tayamum wuxuu sheekhu sheegay raximah llahu tacaala xukumka tayamumka ama gebagabaysiga asbaabaha gebagabaysiga banneeya qofka ay rukso ugu noqdaan ama ay ugu waajibaan waxaa kaloo uu sheegay gebagabaysiga shuruuddiisa arkaantiisa waxaa darsigeena caawa biidn illahi subxaana wa tacaala uu ka bilaabmayaa sunantiisa sunan waa tayamum watundabu waxaa la sunneeyaa buu ihi atasmiyatu baa la sunneeyaa inuu bismi illaah yidhaahdo gebagabaysiga horti weysadii bay uga qiyaas qaadanayaan wamasxu wejhi baa la sunneeyaa wejigiisa inuu masaxo weyadeyhiyo labadiisa gacmood bidarbatayni uu ku masaxo laba darbadood oo dhulka uu ku dhufto gacmaha marka in la masaxo wejiga waa arkaanta tayamumka ayay ka mid tahay sidaas oo kale labada gacmood in la masaxa laakiin waxaa sunnaha uu ku tilmaamaya waa darbateynka in wejigana darba lagu masaxo labada gacmoodna darbad kale lagu masaxo oo darba waaxida macanaa labadooda aan la isu marin saasaa la sunnayaa buuri qultu waxaan idhi buuri nawowi al asaxu sida asaxay almansuusu ee la nasgareeyey wujuubu darbatayni weeye laba darbadood waajibitaankood wa in amkana haba suurtoobo ee atayamumu gabays gebagabaysigii bidarbatin ay waaxidatin hal darbaba ha ku suurtoobo oo bikhirqatin darbadaasoo ku xaasishay in maro markaa lagu dhuftay dhulka oo maro ciiddii lagu soo qaadiyo wa naxwihaa khirqada ama marada wixii shabaha wallahu aclam buu ihi axaadiida markaa ku soo aroortay darbateynka in mar lagu dhufto wejiga lagu masaxo mar labaad lagu dhufto gacmaha lagu masaxo waxay ka soo aroortay can ibni cumara wa camaar waaalaslac wa caaisha wa abi umaama wa jaabir walaa yasixu minha shay hal xadiid oo ku ansaxay ma jiro darbateynka laba jeer in lagu dhufto walihaadaba wuxuu yihi alimaam ibnu lmundir raximah llahu tacaala kitaabkiisa alawsat ama alakhbaar alatii ixtaja biha man ra'a tayamuma darbatayni darbata lilwajhi wa darbata lilyadayni ila lmirfaqayn famacluulatun kuluha laa yajuusu an yuxtaja biha axaadiidta ay daliishadeen qolooyinkan yidhi tayamumku waa darbateyn mid wejiga loo qaado iyo mid gacmaha loo qaado weliba ilaa suxullada gacmaha la masaxo waa axaadiid cilaysa wey in la xujaystaana ma banaana waxaana ka ansaxay nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiidu camaar ibni yaasir bukhaariyo muslim ay wariyeen oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku baray qaabka loo gebagabaysanayo darba waaxidana uu sheegay inamaa kaana yakfiika an tadriba an tadriba biyadayka haakada daraba biyadayhi darbatan waaxida camaar ibnu yaasir oo raawiga xadiidka waxaa ka ansaxday annahu kaana yaktafi bidarba waaxida hal dhufasho gacmaha dhulka ku dhuftay inuu ku kaaftoobi jiray sida ibnu abi shayba iyo daaraaqudniba ay wariyeen fiiha anahu lam yamsax diraacey wakadalika camaar ile nebiga calayhi salaatu wasalaam baray oo tilmaamay inuu wejiga iyo kafeynka u masaxee intaasuu ku gaabsan jiray oo dhudhumada ma masixi jirin كان ابن عباس وابن مسعود يقولان التيمم للكفين والوجه عبد الله بن عباس iyo عبد الله بن مسعوud waxay odhan jireen gebagabaysigu wuxuu u sugnaaday labada kaf iyo wejiga alimaamu shaafici baa wariyay labada aathar kitaabkiisa alum baanay ku qoran yihiin waana laba atharo waxa weeyaan صaxiix darbateynku markaa waxay ka sugnaadeen cabdillaahi bni cumar mawquufan calayh iyadoon hadalkii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo ficilkiisii aan ahayn cabdurazaaq baa musanafkiisa ku wariyey kadalika albeyhaqi fi lkubraa fi sunan lkubraa wadaara qutniyu fi sunanihi marka darba waaxida waa ku filan tahay darbateynkuna waajib ma aha wayuqadimu buu yidhi wuu hormarinayaa yamiinahu midigtiisa ayuu hormarinayaa wa aclaa weji iyo wejigiisa inta sare ayuu hormasaxaya oo yamiinta in gacanta midig la hormasaxo dee waxaa u daliila xadiidkii caaisha kaana nabiyu calayhi isalaatu wasalaam yuxibu tayaamuna fi uhurihi fi tarajuli watanaculi wafi uhuri wafi shanihi kulihi tayamumkana dee tahaaradii buu ka mid yahay aclaa wajhihi alimaam annawowi kitaabkiisa almajmuuc sidan si ka duwan buu ku sheegay wuxu uhi daahiru cibaarati اljumhuur annahu la istixbaaba fi اlbadaa'ati bishayin min alwajh jumhuurta shaaficiyada cibaaradooda daahirkeedu wuxuu yahay in meel wejiga ka mida in gebagabaysigii lagu bilaabo aanay sunno ahayn meeshuu doonu kaga bilaabaya xagga sare xagga hoose dhinacyada meeshuu doonayaa kaga bilaabo bal waxaaba ka soo horjeeda qowlkan odhanaya wejiga xagga sare ayuu kaga bilaabayaa qowl odhanaya biasfalihi buu ku bilaabaya xagga hoose tana kor buu wadaya oo gebagabaysigu waysadii waa ka duwaya bay yidhaahdeen waayo biyuhu dee waa wax dareeraayo marka xagga sare laga bilaabo hoos bay u shubmayaan markaa wejigii bay wada gaadhayaan sababta wejiga xagga hoose uga bilaabayaana waxay tahay bay yidhaahdeen si ciidda xagga sare maraysa ay u yaraato oo arrinta noocaasana badbaadada indhihiisa ayaa ku jirta oo markii koowaade ciidda uu soo qaadayba gacmihii oo ciiddii ay ku raran tahay hadduu xaggan sare ka bilaabo indhihiisaabaa halis gelayna laakiin xaggan hoose hadduu ka bilaabo ciiddii xaggan hoose kusii hadhaysa markaa xagga sare ciid yar baa gaadhaysa almuhim wax daliiloo tilmaamaya wejiga xaggiisa sare in laga bilaabo ama xaggiisa hoose ma jiro sidaa cibaarada jumhuurta daahirkeedu uu yahay waanaula istixbaaba fi lbadaati bishayin min alwajh saasi ayaana sax waayahay musanifku halkan ma sheegin kayfiye markaa caan ahoo tayamumka ama gebagabaysiga ay u sheegaan oo muxararka waa ku taallaa kayfiya tayamum laakiin minhaajka waa ka riday weliba kitaabkiisa adaqaa'iqna kumuu baraarujin oo muu sheegin kayfiyadii tayamumka ee mashhuurka ahayd cinda shaaficiya ee muxararka ku taalay inuu meesha ka saaray kayfiyadaasi markaa ibnu rifc oo kale waxa waa gayr mustaxaba liannu lam yahbut fiiha shay kayfiyadana dee waa soo raraan shuraaxu sida muqniga oo kale iyo wax daliiloo kayfiyada gaarkaa kusoo aroorayna ma jiro wayukhafifu buu yidhi wuu khafiifinayaa algubaara boorhkii buu khafiifinayaa oo wuxuu ku khafiifinayaa inuu gacmii ka afuufo ama uu ka hurgufo oo hadduu fara badan yahay afuufitaanka dabadii ama hurgufista dabadeed waa ina gacmii kusoo hadha qadar ku filan nebigaana calayhi salaatu wasalaam sidaas sameeyey sida xadiidka camaar ku xusan xikmadduna waxay tahay lianlaa tatashawaha bihi khilqatuhu haddii qofkii dee ciid badan uu ismariyo dee ciiddu waa fool xumaynaysa muwaalaatu tayamum yuu idhi gebagabaysiga xidhiidhintiisu kal wuduu'i ka muwaalaatiil wuduu'i weeye weysada xidhiidhinteedii oo kale oo hore ayaynu usoo maray muwaalaatulwuduu inay laba qowl ku jiraan oo midna uu yahay qadiim midna uu yahay jadiid marka halkana labadii qowl laftoodunbaa muwaalaat tayamumna ku jiraya marka waxaa la odhan karaa weysada waa tii la yidhi muwaalaadka waxaa loo eegayaa jafaafka xubintii waa in la maydho inta tii ka horreysay aanay qalalin haddii jawigu muctadil uu yahay sidaasoo kale qofkana xaaladiisu ay tahay xaalad dhexdhexaad ah marka isaga gebagabaysigii leey waa ciidoo wax kala qalalaya ma jiraane maxaa loo eegaya gebagabaysigaasaa ciiddaasaa laga soo qaadayaa biyo waxaa la odhanayaa ciiddaa wejiga uu ku masaxay hadday biyo ahaan lahayd iyadoon weli iyagoon biyahaasi weli qalalin waa inuu gacmihii masaxo maanaa gebagabaysiga dhexdiisa haddii laga soo qaado ciiddaasi inay biyo ahaan lahayd biyahaasi oo weli aan qalalin masxulyadaynku waa inuu dhaco masixitaanka labada gacmood ciidda uu ku masaxaya marka waa taqdiir halkaa hore jafaafku xaqiiqi buu ahaa oo qalal la taaban karaa ayuu ahaa halkana waa maxay waa taqdiiri kasoo qaadis weeye waxaana lagu sargoynayaa biyii baa ciiddii lagu sargoynaya sababta marka uhi wa muwaalaatu tayamumi kalwuduu waxa weeye ciladu lianna kula minhumaa tahaarat can xadath waayo labadooduba waa tahaaro waxa weeyaan xadath markaa laga dahaaro qaadanayo walihaada waa looga qiyaas qaadanayaa gebagabaysigii weysada qultu waxaan uhi nawowi wakadaa saasoo kale waxa ahday alguslu ba ahday ey muwaalaatulguslina waa sidaasoo kale yacnaa gusligii xidhiidhintiisu isaga laftiisu de waa tahaara can xadath marka isagana labadaa qowl ayaa ku jiraya waxaana dee hore aynu usoo maray muwaalaadku inuu mustaxab yahay sunno u yahay markaa sunuu noqonayaa fi lwuduu wa fi ltayamum wa fi lgusl saddexda xaaloodba wayundabu waxaa la sunneeyaa buu ihi tafriiqu asaabici farihiisa inuu kala kaxeeyo awala ay fi lawali marka hore yacnaa dee darbataankii bay ku salaysan tahay oo darbada hore gacmihiis farihiis oo sidaa u kala furan oon isku dheganayn waa inuu dhulka ku dhufto ciladuna waxay tahay waa liziyaadati ithaarat algubaar fi luulaa waa si ciiddii ay u kacdo oo dee ciid wejigii masixi karta ay u soo qaadaan qofka farihiisu waayo waxaa la isweydiin karaa awalan taasi ma qeyd baayo darbada koobaad unbaa tafriiqul asaabici uu sunno yahay oo darbada labaad sunno maaha maya arrinku saa maaha bal darbada labaadna waa sunna inuu faraha kala kaxeeyo marka muxuu ta hore unu sheegay leannu ta dambe khilaaf baan ku jirin iyadoo waa la isku waafaqsan yihi tafriiqu lasaabic wayajibu waxa waajiba buu ihi nascu khaatamihi fargalkiisa inuu siibo fi thaaniyati ta labaad dhexdeeda wallahu aclamu buu yihi ta labaad dee waa tii gacmaa lagu masaxaayey waayo biyuhu dee fargalka waa hoos geli karaan oo haddii biyuhu ay hoos geli karaan in la bixiyo ama la dhaqaajiyaa waajib may ahayn laakiin ciiddu iyadu waa ka duwan tahay oo ma laha awoodda biyaha oo kale fargal ay ku hoos geli karto marka fargalkii isagoo xidhan haddii uu gacmihiisii masaxo waxay noqonaysaa intaa fargalku uu ku beegan yahay muu masixin lihaada in la bixiyo ayaa waajib uri tan lafteeda waxay yidhaahdaan in furida wusuulu ilaa maa taxtahu liwuscihi maala lam yajib nascu haddii laga soo qaado inay suurtowdo inay ciiddi gaadho fargalka halka ka hooseysa ballaadhnidiisa awgii bixintiisu waajib maaha almuhim maqsuudku waxa weeye inay ciiddu gaadho halka fargalka ka hooseysa ee dee fartii ka mida fargalku uu ku jiray markaa markuu le wayajibu nascu khaatamihi fi thaaniyati daahirka cibaaradu waxa weeye marka darbada fi darbati thaaniya oo intaan lagu dhufan in la masaxo intaan lagu dhufan in la siibo fargalka inay waajibtay lakiin saa ma arrinto waa cinda almasxi laa cinda anaqli waxaa fargalka bixintiisu ay waajib tahay marka gacmii la masaxayo ee ma aha marka ciiddii gacmaha loo soo qaadaya maaha waxaa cibaaradiisan laga fahmay fi thaaniyati waa qaydo ana nasca alkhaatam laa yajibu fi lula darbada hore ee wejiga loo soo qaadaya lagu masaxayo inaanay waajib ahayn in fargalkii la bixiyo bal waa mustaxabun si wejigiisa oo dhan gacantu ay u masaxdo oonu fargal u masixin laakiin gacmihii oo fargal ku jira hadduu dhulka ku dhufto dee fargalkii ciid buu soo qaadayaa sida meelaha kale bannaaniba ciid ay usoo qaadayaan deetana waanu masaxayaa dee ila gacantiibuu ku jiraay markaa maqsuudka waa xaasil garoobaya fargalka ayaan la bixinba marka wejiga la masaxaya waman tayamama buuhi qofka gebagebaysta lifaqdi maain biyo waayitaankood u gebagebaysta oo fa wajadahu deetana biyihii hela markuu gebagebaystay kadib buu biyihii helay in lam yakun haddaanu ahayn ay huwa qofkaasi biyo la-aanta u gebagebaystay kadib biyihii helay fii salaatin salaad mid ku jira haddaanu ahayn batala ay tayamumuhu gebagebaysigiisaasi wuu buray wa hada bilijmaac macnaa isagoon weli aan gebagabaysan ayuu tusaale ahaan biyihii helay dee ma gebagabaysan karo haddii biyo la-aan marka hore uu u doonaya inuu u gebagabaysto waayo dee waxaa shardiya biyo la-aan biyihiina u haystaa falam tajidu maan fatayamam haddii uu gebagabaystayba laakiin isagoon weli salaadii gelin biyihii uu helay la-aantooda u gebagabaystay gebagabaysigaasi wuu jabay oo nawaaqidiisa waxaa ka mid a qofkii biyo la-aan u gebagabaystay inuu biyo helo waayo waayo xadiidka waxaa ku soo aroortay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi faidaa wajada almaa falyumisahu basharatahu mar allaale iyo markuu biyo helo kii biyo la-aanta u gebagabaystay biyaha dee jirhkiisa ha taabsiiyo waa ta labaadee lam yashrac fi lmaqsuud weli maqsuudkii ile gebagabaysigu waa waa wasiile maqsuudkii oo dee salaadiiya weli ma gudagelin marka wuxuu la mid yahay uun mid biyihii arkay isagoo gebagabaysan oo gebagabaysigii ku dhex jira ama biyi helay sida kaasi gebagabaysigiisu aan u ansaxahayn kanna waa sidaas oo kale waayo takbiirat lixraam isagoo weli dhamaystirin haddii biyihii uu helo wuxuu la mid yahay midaan salaadii gelin oo biyo helay waayo salaada waxaa lagu galaa takbiirat lixraam oo dee dhamaystiran allaahu isagoo maraya waa gebagabaystay allaahu markuu yidhi buu helay biyihii manaa gebagabaysigiisaasi waa jabay oo kuma tukan karo waayo weli salaadii muu gelin oo takbiirtoo dhamaystiran baa salaada lagu galaa waayo laakiin tani shardi bay leedahay wuxuu uhi in lam yaktarin waa haddaanu la xidhiidhin yacnaa wujuud ulmaa biyaha joogistooda iyo helistoodu bimaanic maanicin maanic waa inaanu la xidhiidhin diide yamnacu min isticmaalihi kaasoo diidaya isticmaalkii biyaha wadaalika kaasi ka catashin weeye waa sida haraad oo kale biyii buu u baahan biyii waa helay laakiin biyihii uu u baahan yaho isagaaba u haraadan ama dad kalea u haraadan oo muxtaramiina ama xayawaan baa u haraadan muxtarama dee xaaladda gebagabaysigiisi ka jabi maayo waayo alixtiyaaju ila almaai licatashin waa ka faqdihi biyihii haddii loo baahan yahay oo dee haraad awgii loogu baahday inaan lahaynin bay ka dhigan tahay oo qof aan biyo hayn waayo markaa ka catashin markuu leeda catashku waa tusaala une wax kasta oo biyaha isticmaalkooda ka hor istaagaya weeye xisan aw macna tusaaleaan biyi wuu helay laakiin bahal baa biyi ka sokeeya oo ka ka ceshanaya ama cadow aw fii salaatin buu yihi aw wajada wuu helay ee almaa biyihii buu helay fii salaatin salaad isagoo ku jira salaadaasoo laa tasqutu aan dhac ahayn faralkeedii aanu faralnimadii aanu ku dhac ahayn bihii ee bitayamumi gebagabaysiga marka laa tasqutu ay laa yasqutu qadaa'uhaa qalaynteedii baan dhac ahayn oo bihii bitayamum gebagabaysiga aan ku dhac ahayn batalat way buraysaa salaadaasi cala almashhuuri marka qowlka waxa weeyaan mashhuurkaa la qabto way buraysaa waayo wa in asqata hadduu rido tayamumku haa salaada qalaheedii baa looga jeedaaye falaa ay falaa tabtulu salaada isagoo ku jira biyihii uu helay buri mayso markaa qofkii biyo la-aan u gebagabaystay dabeetana biyihii helay xaalad u yeelanaya xaaladda koobaad waxay tahay inuu biyihii helo isagoon weli salaadii si dhammaystiran aanu gelin kaa gebagabaysigiisu uu burayaa daliilkiiyo cilladana waad maqashay xaaladda labaad waxay tahay inuu biyihii helo isagoo salaadii galay markaa salaadii baa laba suuro yeelanaysa salaada uu gebagabaysiga ku galay inay tahay salaadan qallaheedu aanu ka dhacahayn oo dee gebagabaysiga aanu kaga dhacahayn oo salaadaasi waa tee waa salaada gebagabaysigan loo gebagabaystay sababtiisa ama cudurdaarkiisu uu yahay mid naadir ah oo tusaale ahaan dee meel ay khaalib u tahay in biyo laga helo sida qofkii dee muqiimkaha oo kale ayuu biyo waayo markaasuu gebagabaystay sida hore aynu usoo maray waxay leeyihiin gebagabaysigaa salaada waa ku tukanayaa xurmada waktiga isagoo ilaalinaya laakiin salaada dee qallaheedu ka dhici maayo marka wuxuu leeyahay haddii salaadaasi dhexdeeda uu biyaha helay ay tahay salaad marka horeba laga rabo inuu qalleeyo oo gebagabaysiga hadduu ku tukada aan ka dhac ahayn salaadaasi way buraysaa iyadu waayo dee inuu mar haddii aanay qallii ka ridahayn inuu sii wadaa waxay taraysaa ma jirto ila kolley waa salaad laga sugaye ha iskaga baxo dee biyaha ku weysaysta o dabeetana ha tukado ila kolleyba salaadaasi marka biyo wahelo salaad laga rabo ayay ahayd marka halkan markuu yihi cala almashhuuri wuxuu ka dhigay khilaafkii qawli buu ka dhigay dee mashhuurku waa maxay waa muqaabilu maxay muqaabil muqaabilu daahir wey muqaabil ahar muqaabilu daahir waa gariib ya muqaabil ahar sax nacam almashhuur waa muqaabil ahar sax muqaabil aلظaahir ayaa gariiba waa saas marka khilaafkii qawli buu ka dhigay almuhim sida saxdaana khilaafku waa wejhun daciif qawli ma aha waa weji weji daciifa ayaana sidan odrhanaaya kama fi rawati wagayriha fakana atacbiiru bisaxiixi awla marka inuu yidhaahdaa bay ahayd laa tasqudu bihi batalat cala asaxiixi waana sida sharxeynka ku taala iyo rawdadaba saas ayaa ficlay waayo wa in asqaaha marka masaladaas waxay ku binaysantay ku salaysantayna dee waad garanaysaano waa inuu jiro gebagebaysi lagu tukaday oo haddana qofkii salaadii laga rabo markuu biyo helay inuu tukado oo qaliya aan ka ridahayn taana hore inuga hadalo wa in asqatahaa buu ihi falaa suurada labaad ee ay salaadu yeelanaysaa waxay salaada dhexdeeda biyaa u helay inay tay salaad qallaheedu uu ka dhacaya hadduu gebagabaysigaa ku tukado oo tusaale ahaan dee waaba musaafir gebagabaystay wuxuu ku gebagabaystay meel ay u badan tahay inaan biyo laga helin ama cudurdaar aan naadir ahayn oo badan sababtiibuu u gebagabaystay dee salaadaasi inuu qalleeya waajibkuma aha marka salaada dhexdeeda haddii uu helo biyihii salaadaasi buri mayse waa iska dhamaystiranaya waayo waxaa li lianna wujuuda almaai laysa xadathan waayo biyo helistu xadath maaha dee wax wayse jabiye maaha wainamaa yamnacu min ibtidaai tayamum biyaha helistooda waxay diidaysaa un qofkii dee inuu gebagabaysi cusub bilaabo a walaa farqa fi dalika bayna alfardi wanafs salaaddii faralka iyo salaaddii sunna ahaydna waa isku mid waayahay culimada qaarkood waxay leeyihiin salaadu ama salaad gebagabaysigu ridaya ha noqoto ama yaanay noqonin isagoo ku jira haddii biyi uu helo salaadaasi way burtay waa inuu biyaha ku weysaysto deetana salaaddii u tukado waxaanay daliishadeen xadiidka faidaa wajada almaa falyattaqi illaha waliyumisahu bashaaratahu xadiidka abu daawud iyo nasaa-i iyo tirmidiya baa wariyey cumuumkiisaas dee waa salaad xaaladii salaaddu waa soo gelay isagoo salaad ku jira hadduu biyo helo iyo isagoon salaad ku jirin hadduu biyo heloba ibnu rushdina wuxuu yidhaahdaa qolooyinka sidaa yidhi ayaa axfadu lilasl asalkii masalada u ilaalin badan oo qoladan maxaa qowlkooda ka dhalanaya in shay quri uu noqdo mid marka la helo xaalad marka la helo salaaddii burinaya xaalad kale marka la helo salaaddii aan burinahayn liannahu amru gayru munaasib lilmashruuc an yuujada shayun waaxid laa yanqudu طahaarata fi salaati wayanqudaa fi gayri salaa in la idhaahdo biyaha helistoodii tahaaradii burin maayo marka salaaddii lagu jiro weliba xaaladan suurada dambe haddii salaad aan lagu jirina wuu burinaya marka hadda waxay noqonaysaa maxaa lagula yaabayey qoladii waxa weeyaan xanafiyada ee qosolka kala qaaday fi salaa iyo iyo fi khaarij salaa meelay tiyo kale noqon ahayn waayo almuhim sida axwadki waxay tahay qofku mar hadduu biyo helo ama salaada ku jiro ama yaanu ku jirin salaadu mid ha noqoto gebagabaysigu uu ka ridayo qallaheedii ama mid aanu ka ridahayn inuu weysaysto ayaa u fiican waay iyagu waxay ku sabaynayan waxay leeyihiin salaadan gebagabaysigu uu ka ridayo waxaan biyaha helistoodu aanay u burinahayn leanna maqsuudkiibuu gaadhayba qofku dee wasiiladii oo tahaaro qaadashadii hadda wuu soo dhaafo wuxuu la mid yahay qof ay kafaara ku waajibtay oo raqabadii addoonkii waayey dabeetana soomkii gudagalay dabeetana isagoo soomkii wada raqabadii helay miyaa la odhanayaa soomka jooji oo raqabadii ku noqo waa maya dee kana waa saasoo kale leeyihi uu gebagabaystay salaadii buu galay isagoo salaaddii ku jira ayuu biyo helay la odhan maayo salaada ka baxo biyihii waxa weeyaan ku weysayso oo deetana tuko wa qiila waxaa la yidhi yabtulu waa buraya annaflu baa buraya oo salaadii gebagabaysigu uu ridaya qallaheeday laba ukala ayuu qiilkan u kala qaaday inay faral tahay iyadoo helista biyaha ku buri mayso iyo inay nafli tahay oo nafligu isagu waa waa ku burayaa helista biyaha waayo xurmada nafligu uu leeyahy waa ka yar tahay xurmada faralku uu leeyahay faralkii mar haddii la gudagalo yalzam bishuruuc gudagalkaa isagu waa ku waajibaya laakiin nafligii laa yalzam bishuruuci fiihi sida jumhuurtu qabaan oo shaaficiyaduna ay ka mid yihiin walaa saxu buu yidhi sida asaxahay waxa weya ana qaطcaha jaristeeda la jaro walaa saxu asaxu ana qaطcaha jaristeeda la jaro liyatawada'a si u weysaysto ayaa afdalu ayaa fadli badan marka nafliga isaga haddii salaadda sunno ay tahay inuu ka baxo o uu weysaysto ayaa afdal iyada jazman bilaa khilaaf faralkii isaga khilaaf baa ku jira ayumaa afdal inuu jaro oo uu biyaha ku weysaysto iyo inuu iska sii wato xaaladda faralku uu yahay mid qallihii ka ridaaya marka alasaxu ana qaطca liyatawada'a afdalu buuna waayo dee meeshii khilaaf baaba ku jira soo maaha culimaa le waajib bay ku tahay mar hadduu biyaalay inuu salaaddaa ka baxo u weysaysto marka inuu salaaddaa jaro si u weysaysto waxay afdal u noqotay dee khuruuja min alkhilaaf ta kale de waa intiqaal min almafduul ila alfaadil shaygii laga wanaagsanaa buu ka guurayaayo dee kii wanaagsanaa buu u guurayaa muqaabilul asaxna waxa weeye maya inuu salaada iska dhammaystirto ayaa afdala waayo salaada ka bixisteedii de waxaa ku jirta ibtaali alcamal buri inuu camal buriyey baa ku jirta ilahayna wuxuu yihi laa tubطiluu acmaalakum wa ana almutanafila buu yihi ee wal asaxu halkaa horey ku cadfanta sida asaxi waxa weye ana almutanafila qofkii sunaysanayey macanaa alwaajid lilmaa alwaajida lilmaai fii salaati kii sunnaysanaya isagoo salaadii ku jira biyo helay laa yujaawizu dhaafi maayo ragcatayni laba ragcadood musamaynaan odhan faralka iyo sunnuhu waa isku midoo hadduu gebagabaysigu qallaha ridaayo waxa weeyaan biyaha helistoodu ma salaaddii burin mayso markaa tiibay tanna daba socotaay wuxuu leeyahay haddii haddaba qofkaa salaadaa sunnaha gebagabaysiga noocaasa ku tukanaya haddii uu yahay midaan marka hore qadar niyoon cadad aan niyoon oo sunno mutlaqa buu iska galay cadad tirabanbaba niyoonba sida waxa weeyaan alasaxu waxa weeye sida afdalka inay tahay inaanu dhaafin laba ragcadood inaanu dhaafin laba ragcadood waxa weeyaan marka uu tukado uu salaamo naqsado waayo sunnaha nafliga machuudka shareecada lagu yaqaano waxaa u yar laba ragcadood baa u yar marka isagoo weli ragcaddii saddexaad ragcad saddexaad weli u kicin haddii biyihii biyihii uu helo waa inuu laba ragcadood ku joojiyo hadduu ragcad saddexaad u kacana uu dhammaystiraya hadduu mid afraad u kacayna uu dhammaystiraya almuhim ragcaddaa uu ku jiro oo ragcadda labaad iyo wixii ka dambeeyaa dhaafin maayo muqaabilu asaxna waxa weeye inay u bannaan tahay inuu laba ragcood uu ka badiyo waxay la mid tahay unbay leeay tatwiilu arkaan dheeraynta arkaanta ayuun bay la mid tahay bal qiil baa wuxuu odhanaya yakhtasiru calaa rakco salaad ragcad baa u yarba saas ayuu odhanaya walaa yusallii tukan maayo buu uhi bitayamumin hal gebagabaysi ku tukan maayo hayra fardin hal faral waxaan ahayn ku tukan maayo waxay leeyihiin marka horeba salaad kasta in loo weysaysta ayaa waajib ahay waana sida uu tusinaya daahiru qowli illahi tacala ya ayuha aladiina aamanuu ida qumtum ila asalaa fakhsiluu wujuhakum waaydiyakum ila almaraafiq wamsaxuu biru'uusikum waarjulakum ila alkacbayn oo qofkii salaad u kacaya o weysaa la amray lama kala qaadin kii muxdith ahaa iyo kii aan muxdith ahayn nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxaa xaalkiisu uu ahaa inuu salaad kasta u weysaysto walihaadaba yowma fatxi maka markuu shantii salaadood hal weyse ku tukaday cumar radia allahu canhu uu ku yidhi sanacta maa lam takun tasnac waxaanad samayn jirin ayaad samaysay markaasaa nabigu calayhi salaatu wasalaam yuhi camdan facaltu ya cumar markaa taasi waxay tusisay qofku mar hadduu iska weyse qabo inuu dee shan salaadoodba inuu ku tukan karo hal weyso waana waana dee maxalu ijmaac taas waayo marka weysadii iyada inaan salaad kasta loo weysaysan daliil baa tusiyey laakiin gebagabaysigu isagu ila isna weysaduu ku cadfan yahay asalkiisi wuu iskaga baaqiye oo daliil tusiyey ma jiro in hal gebagebaysin lagu tukan karo salaado badan sida daliilku uu tusiyey hal weyse in lagu tukan karo salaado badan a oo weysadii ay waajib ahayd in salaad kastoo loo weysaysto iyada waa la nasakhay laakiin gebagabaysiga ay ahayd salaad kasta in loo gebagabaysto isaga lama nasakhin asalkiisibuu iskaga baaqiyay oo miyaan looga qiyaas qaadan karin isagana weysada waxay leeyihin maya loogama qiyaas qaadan karo waayo wuduugu waa tahaara asliya isaguna waa tahaara tahaaratu daruuratin weeyi oo marka horeba uu ka daciifsay oo la awood ma aha waayo axaadiidna waa jirtaa ku soo aroortay in halkii gebagabaysi faral wax ka badan aan lagu aan lagu samayn halka uu ihi walaa yusallii macnaa waxaa ka fiicnayd inuu yidhaahdo yacanaa sidaa si ka duwan inuu yidhaahdo ou idhaahdo walaa yafcalu bitayamumin hayra fardin si salaadii iyo waxyaabihii kale dee faralka ahaaba ay usoo galaan tusaalahaan dee waxyaabaha loo gebagabaysanayo faralkaa dee tawaafkii baa ka mid a markaa salaad iyo tawaaf labada hal gebagabaysi kuma kuma samayn karo wakadalika laba salaadood marka halkan salaad inuu ku qayday dee in inuu ka ballaadhiyaabay ahayd oo yidhahdo tusaalahaan walaa yu-addi ama walaa yafcalu bitayamumin hayra fardin inuu yidhahdo waayo axaadiida kusoo aroortay sidan xadii dhammaanteedba daciif wey xadiid cabdillahi bni cabaas iyo cali iyo camr bn caas iyobaa ka mid a sida marka aynu tilmaanayna gebagabaysigu waa tahaaro ilahay baa tahaaro ku sheegay walaakin yuriidu liyuahirakum nebiguna calayh salatu salaam tahaaru ku sheegay walihada halkii weysada ayuunbuu gelayaa yufcalu bihi ma yufcalu bilwudu waxalaale wixii weyse lagu samayn jiray baa lagu samaynaya waa sida raajixa daliil ahaan laakiin madhabku waa sidan wayatanafalu buri waa gaba wa waa sunaysanaya ma ay bitayamumi maashaa intuu doono oo sunno ayuu ku samaynayaa waayo sunnayaashu way badan yihiin oo sunan muaqata iyo sunan mutlaqaba waa leeyihin marka haddii la yidhaahdo mar kastaoo salaad sunna uu tukanayo gebagabaysi cusub ha la yimaado laba midkood baa ka dhalanaya dee inuu ka tago salaadihii sunayaasha ah shareecaduna dee waxay dadka jeclaysiisay sunayaasha in lagu dadaalo haddii aanu ka tegina dee uu ku dadaalona inuu xaraj iyo culays uu kala kulmo ta kale arrinka sunnuhu marka horeba waa ka fudud yahay arrinka faralka waynu ognahay salaada sunnaha qofku fadhi buu iskaga tukan karaa isagoo taagnidii awooda wakadalika hadduu musaafir yahay ilaa kayr lqibla ayuu isaga tukan karaa salaaddii sunnaha wanadru buu ihi nadarkiina ka fardin ay ka fardi caynin aw fardin cayniyin fardu cayn oo kale weeye fi labhari oo nadarkii isaguna dee salaaddii fardu caynka ahayd buu la mid yahayo isaguna gebagabaysi gooniya buu u baahan yahay oo salaad salaadihii shantaa ka mid a iyo salaad uu ku nadray hal gebagabaysi kuma wada tukan karo ama laba salaadood oo manduuro ah hal gebagabaysi kuma tukan karo mid waliba gebagabaysi gooni ayay u baahantay waayo litacayunihi cala annaadiri faashba almaktuuba marka hore shaygan lagu nadraya aan waajib ahayn laakiin qofku markuu ku nadray naftiisa uu ilzaamiyey dee shay fardulcayn sidaa ku noqday buu noqday marka wuxuu shabahay dee waxyaabihii ilaahay subxana watacaala addoomaha uu ku faral yeelay ibtidaa'an iyagoon iyagu isku faral yeelin bilow ahaan ilahay ugu faral yeelay fil adhar buu yihi adharka markaynu qaban muqaabil adharna waxa weeya waa maya oo nadarku la mid maaha fardu caynkii oo waa waajib sabab awgeed u waajibay marka wixii bisharci ku waajibay ibtidaa'an faral asliga ahaa lagala mid dhigi maayo walasaxu buu yihi asax sixatu janaa'iza janaa-is asixitaankooda weeye maca fardin faral maci ay ansaxayaan ee bitayamumin waaxidin hal gebagabaysi oo hal gebagabaysi wuxuu ku tukan karaa salaad farala iyo iyo salaatu janaaza mid qura amase ka badanba waayo salaatu ljanaaza laysat min jinsi faraa'id alcayaan fardulcayn maaha waa fardu kifaaya markaa dee sunnihii bay iyadu la mid tahay waxay sunnihii kala mid tahay min xaysu jawaazu tarki in laga tago dee qofku uu iska daayaa intii ku filaatay ee dee faralku uu ku dhaca uu ku gudmay mooyaane inta kale inay iska daayaan baa bannaan marka in laga tagaa filjumla waa bannaanta waaya haddii la idhaahdo soonka qiyaamku rukuna dhexdeeda meena xaggaa maktuubadii kala mid ahayn oo aanay sunnihii kaga duwanayn waxaan leenahay qiyaamku wuxuu dhexdeeda u noqday mid lagaba maarmaana waayo dee salaada gebigeeduba salaad duyaas waxay ku taagan tahay baa qiyaamoba waay rukuucna ma laha sujuudna ma laha marka haddii qiyaamkiina laga tago oo salaatuljanaasadii lala fadhiisto suuradeediiba meesha way ka baxaysa nacam wa ana man nasiya buu ihi walasaxu waxa weeye ana man nasiya qofka ilaaba ixda alkhamsi shantii salaadood midkood walam yaclam caynaha ta ay tahayna aan garanahayn shantii salaadood mid ka mida ayuu ilaabay oo aanu tukan oo ilow awgii uu uga tegay laakiin ta ay tahay garan maayo wajaba caleyhi an yusaliya alkhamsa waxaa waajib kuwa inuu shan salaadood tukado waayo si kale oo dimadiisu ay beri ku noqonaysa ayaan jirin waa yahay wa idaa araada salaatahuna bitayamumi haddii uu doono haddaba shantaas salaadood ee miduu ilaabay uu ka dhex baadhayo inuu gebagabaysu ku tukado hadduu doono kafaahu waxaa ku filan tayamumun gebagabaysi lahunna yacnaa shantaba uu gebagabaysto oo shantaas salaadood hal gebagabaysi ayuu ku tukan karaa waayo lianna almaqsuuda bihina waaxida walbaaqi wasiila waxa maqsuudo oo loo socda waa hal salaada le hal salaada buu ilaabeen afarta kalena waa wasiilo oo waddadii loo maraayey hal hal salaadii qura ahayd ee waajibka ku ahayd uu ilaabay marka alfardu waaxidun weeye mar haddii mid qurun faral ay tahay dee waxay ka dhigan tahay un salaad faral iyo sunnayaal badan hal gebagabaysi uu ku tukaday bay ka dhigan tahay wa in nasiya hadduu ilaabo mukhtalifatayn laba salaadood oo kala duwan ay salaatayni buu ilaabay laba salaadood wa calima anahuma mukhtalifatayn waxaanu ogaaday labadaas salaadood inay kala duwan yihin woogi laakiin labada ay yihiin baanu garanayn ma duhur iyo casar ba ma maqrib iyo cishaa'iba ma subax iyo duhurba labada ay yihiin ayaanu garanahay lakiin laba salaadood in lagu leeya waa garanaya sallaa waa tukanayaa kulla salaatin salaad kasta oo shan shantii salaadood ka mid ah bitayamumin yacnaa shan salaadood buu dee kanna tukanaya si labadii salaadood ee waajibka kuwa ay uga soo dhex baxaan markaa shantaas salaadood mid waloo ka mida muxuu ku tukanayaa hal gebagabayso waayo imika laba ayaa faral maqsuuda ah saddexda kalena waa maxay oo wasiilo weeye marka labadaa faralka maqsuudka ah dee hal gebagabaysi uguma filo oo dee laba faral hal gebagabaysi laguma tukan karo wa in shaa hadduu doono markaa suuro kale ayuu sheegay inuu shan salaadood hadduu laba salaadood oo kala duwan ilaabo labada ahaa inuu garan waayo inuu shan salaadood hal ku tukanayo mid walba gebagabaysi gaara waa ariiqatu ibn ilqaas baa la dhaha dariiqadaas dariiqo kale ayaa jirta oo suuro kale ah oo labadaas salaadood markaa uu ilaabay kuwa ayiin aanu garanahayn uu gudan karo tii kaleu sheego wuxuui wa inshaa hadduu doonana tayamama uu gebagabaysan maratayni laba jeer wasallaa waa tukan doonaa bilwali gebagabaysiga hore arbacan afar salaadood buu ku tukan wilaan afartaasi oo isku xiga isku xigitaanku markaa shardi ma aha haddaan isku xigan xataa mutafariq ay noqdaan waxa weeyaan waa sax walihaada isna wuxuu idhahdaa laa waja lishtiraat alwilaa isku xigitaankooda in la shardiyaa weji ma laha buu idhahda waayo marka afar salaadood ayuu gebagabaysiga hore ku tukan tusaale wuxuu ku tukan subax salaada subax salaada duhur iyo salaada casar iyo salaada maqrib gebagabaysiga hore afartaasuu ku tukaday maxaa ka maqan cishaaigii baa ka maqan soo ma wabithaani gebagabaysiga labaadna wuxuu ku tukan arbacan afar salaadood afartaasoo laysa minhaa aanay ka mid ahayn allatii tii badaa uu ku bilaabay biha iyada ay fi lmarati luulaa marka hore ta marka hore uu ku bilaabay teebay ahayd dee subax markaa subaxi un ka reebo cishaaiguna xagga dambe kaga daro duhur iyo casar iyo maqrib iyo iyo cishaai buu gebagabaysiga dambena ku tukan doonaa sidaa hadduu yeelo labadii salaadood ee lagu lahaa wuu gutay oo faralkaa wuu iska riday si la hubo waayo saddexa salaadoode dhexe mid walba muxuu ku tukaday ya mid walba wuxuu mid walba laba jeer buu tukadayoo laba gebagabaystay weliba uu ku tukaday laba jeeroo mar walba u gebagabaystay saddexa dhexe waa kuwee waa duhurkii iyo casarkii iyo maqribkii waxa hadhay waa maxay waay ukaadi halkaa intaynaan dhaafin labada salaadoodee ka tegay hadday saddexdaa ka mid ahaayeen dee khalaas mid walba gebagabaysi buu ku tukaday soo ma haddii labada salaadoodee ka tegay aan lahaayeen subax iyo cishaay oo labada uu mid walba hal mar u gebagabaystay mid walbana hal mar uu tukadayna dee subaxiina mar buu u gebagabaystay cishaayigiina mar buu u gebagabaystay oo hal gebagabaysin labadooda kuma wada tukan marka sidaasi ayuu ku noqonayaa mid labadii farele lagu lahaa mid walba tukaday isagoo hal gebagabaysi ku tukaday waayo aw mutafiqatayni aw nasiya ama wuxuu ilaabay salaatayni buu ilaabay laba salaadood oo mutafiqatayn oo iswaafaqsan walam yaclam caynahuma labaday ahaayeenna waa garan waaye de waa hal salaadoo tusaalahaan laba maalmood uu ilaabay waa salaaddii subax oo laba maalmood oo kala duwan uu ilaabay ama salaaddii duur sallaa waa tukanayaa buu ihi alkhamsa shantii salaadoodba maratayni laba jeer buu tukanaya oo bitayamumayni laba gebagabaysi buu ku tukanaya subaxii laba jeer buu tukanayaa waxaanu ku tukanayaa laba gebagabaysi waayo maxaa dhici karta salaaduu ilaabay labada maalmood ee kala duwan inay salaad subax ahayd marka waa inuu laba jeer tukado mar walbana gebagabaysi gooniya inuu ku tukado duhurkii iyo casarkii iyo maqribkii iyo cishaayigina saas oo kale waayo waxaa dhici karta labada salaadood isku midka uu ilaabay laba duhur inay ahaayeen marka waa inuu laba duhur tukado oo mid walba u gebagabaystay waxaa dhici karta inay laba casar ahaayeen waa inuu laba casar tukado mid walba u gebagabaystay laba maqrib baa dhici karta laba cishaay baa dhici karta sidaasuu si la hubo uu dimadiisa ku beri yeeli karaa ha walaa walaa yatayamam buuri u gebagabaysan maayo lifardin faral qabla waqti ficlihi ay qabla dukhuuli waqti ficlihi samayntiisa waktigeedii inta aanu soo gelin bimacnaa salaad farala uma gebagabaysanayo iyadoo waktigeedi aanu soo gelin wuxuu u gebagabaysan karaa uun marka waktigeedu uu soo galo waxay leeyihiin waa waa tahaaro daruura ay keentay daruuradaasoo ah biyii in la waayey ama isticmaalkoodii laga baqay oo u suurtoobi waayey dee salaaddii haddaanu waktigeedii soo gelino daruuro markaa gebagabays ku kalifaysaa maba jirtaba waxa kaloo ay leeyihiin ilaahay wuxu uhi markuu waysada ka warramaya ya ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaa oo daahirka aayaddu wuxuu tilmaamay waysadu inay waajib tahay marka la doono salaaddii in loo kaco salaaddiina dee waktigeedii markuu soo galo ayuunbaa loo kacaa marka waysada lafteediibaaba daahirkeedu uu yahay inaan la weysaysan karin ilaa salaada waktigeedu soo galo laakiin waysadii xukunkaa daliil bay kaga baxday oo adilaa tusisay in la weysaysan karo iyada oo salaada waktigeeda aanu soo gelin gebagabaysigii ku cadfanaa isagoo asalkiisibu iskaga baaqi yahay bay leeyihi waay marka dee arrinkani waa arrin kolle ahlucilmigu ay isku khilaafeen oo cilmiga qaarkood sida xanafiyadoo kale waxay leeyihiin dee gebagabaysiga waysadun buu la mid yahay oo qabla dukhuuli lwaqti waa la gebagabaysan karaa wakada annaflu wakada saasoo kale waxa ahday annaflu sunihii sunihi almuaqatu ee ah sunno waxa weeyaan wakti leh fil asaxi isna waa kalfardi oo kale isna ilaa waktigiisa uu soo gelaya ila wakti buu leeyahay looma gebagabaysanaya buu leeyahy muqaabil asax waxa weeye markaa nafliga ama sunaa laga hadlayo maye sunnaha waktiga leh waktigiisoon soo geli waa loo gebagabaysan karaa leannu arrinka sunnu waa ka ballaadhan yahay arrinka waajibka walihaada bay bannaanaatay in sunnayaal badan hal gebagabaysi lagu tukado markuu leeyahay almuwaqatna waa qeydo wuxuu meesha ka saarayaa sunnihii mutlaqa ahaa waktiba aan lahayn isaga mar allaale markuu doono u gebagabaysan karaa waktiyada dee salaada laysu diiday mooyaane waktiga salaada laysu diiday layska nahiyey ayuunbaan sunnaha mutlaqa wakti aanu ahayn oo loo gebagabaysan karin waman lam yajid qofka aan helin maa an biyo walaa turaaban iyo ciid toona lazima waxa waajib ku ah fi ljadiidi ay fi lqowli ljadiidi an yusalliya inuu tukado alfarda salaadii faralka ahayd sidaa uu yahay uu ku tukado oo wayuciida oo salaadaa uu ku soo celiyo goorma marka labadii waxay lagu tahaaro qaadanayay midkood uu helo hadduu biyo helo inuu salaadaa kusoo celiyo hadduu ciid helo inuu salaadaa kusoo celiyo marka faaqidu tuhureyn baa la dhaa labadii shay lagu tahaaro qaadanaya waa qofkii waaya horta salaaddii wuu tukanaya oo ilahay baa yihi fattaqu llaha ma statactum nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma statactum mar hadduu salaaddii iloobo ama salaaddii awoodo kaga dhici mayso salaadaa wuu awoodaa tahaaradii wuu awoodi waaye waana laba faraloo markaa kala qaadmi kara weeye waalmaysuuru laa yasqutu bilmacsuur qofka wixii u fududaa samayntiisu ay u fududayd ka dhici maayo mid kaloo ku adkaaday sababtii ama daraaddii laakiin wuxuu leeyahay muxuu tukanayaa hadduu kusoo celi lixurmati lwaqti buu tukanaya sida qofkii wuxuu cawrada ku asturo waayo kale kala dhigayaan iyo qofkii waxa weeyaan najaasadii iska suulin kari waayey bay kala mid dhigayaan waayahay marka markuu yidhi an yusalliya alfarda ayaa u bannaan waajib ku ah lazimahu an yusalliya alfarda wuxuu ka ixtiraazayaa sunnihii faaqidu tuhuureyn waxay leeyihin isagu maba sunnaysanayaba laa yajuusu lahu tanaful bixaal kadalika taabashadii musxafka iyo qaadistiisii iyo hawlihii kale muxdidka aan loo ogolayn oo dhan ma samaynayo salaadana wuxuu faralkaa u tukanayaa xurmadeeda ayaa la dhowraya xurmada waktigeeda la dhowraya wuu ku soo celinaya muxuu ugu soo celinayaa leannahu cudurdaarka noocan waa cudurdaar naadira bay leeyihin oo qofku inuu biyo iyo ciid labadaba waaya in yar bay dhacdaa haddii cudurdaar naadira loo gebagabaysto waa tii salaada lagu soo celin jiray haddii cudurdaar naadira sababtii salaadii loo tukado weyse iyo gebagabaysi la-aana waa min baabi alawlaa bay leeyihin waa kasii mudan tahay in salaada qalaheedu qalaynteedu ay waajibto waayo wayaqdii wuu qalaynayaa almuqiimu qofkii muqiimkaa almutayamim ee gebagabaystay lifaqdi ilmaa biyo waayistood u gebagabaystay salaada u qalaynaya waayo waxay leeyihiin waa cudurdaar naadira oo in biyo la waayo fi lxadar naadiran bay dhacdaa wax daa'imana ma noqoto arrintaas lalmusaafiru musaafirkii maya oo qofkii musaafirkaa biyo la-aan awgood u gebagabaystay biyo la-aan awgeed u gebagabaystay isagu salaadii qallayn maayo hadduu doonayo safarkiisu haba gaabnaado waayo naadir maaha in biyo la waayo fi safar bal waa mid in badan dhacda weeye marka sida khaalibkaba wuxuu yahay in fi lxadar fi liqaamana biyo la helo fi safarna la waayo haddii arrintu ay cagsiga u dhacdo ka warrama oo khaalibku uu noqdo in fi lxadar biyo la waayo qofku meel oomanaaba uu degan yihi fi fi safarna biyo la helo dee xukumkii isna labadaasmu kala raacaya ama fi safar ha noqoto ama fi lxadar ha noqotee xaaladda ay khaalib u tahay in biyo la waayana qalla kuma waajibayo xaaladda ay khaalib u tahay in biyo la helana qalla ku waajibayo lama eegayo muqiimnimada iyo musaafirnimada xukumku wuxuu ku xidhay waa maxay waa alhaalibu fi hada alxaal xaaladan maxaa haalib u ah mafaqd lmaa mise wujuud lmaa ma in biyo la helo mise in biyo la waayo ila alcaasiya buu hi kii caasiga ah mooyaane bisafarihi safarkiisa caasiga ku ahaa oo ansha'a safarahu limacsiya safarkanba wuxuu u bilaabayba macsiyo awgeed ayuu u bilaabay oo almacsiyatu bisafar iyo almacsiyatu fi safar baa kala duwan oo almacsiyatu fi safar qofka rukhaskii uma diida rukhaskii safarka macsiyada safarka dhexdiisa ka dhacda laakiin aanu daraaddeed safarka u bilaabin waxaa qofka ruk- ruksooyinkii safarka u diidaya waa almacsiyatu bisafar waa macsiyo sababteeduba safarka ay tahay oo ansha'a safara limacsiyatin safarkanba wuxuu u bilaabayba oo uga gol leeyahayba inuu macsiyo sameeyo marka ila alcaasiya kii caasiga mooyaane bisafarihi safarkiisa caasi ku ahaa fa inahu yaqdi isagu u qallaynaya fi lasaxi waayo arrintani de waa rukso oo qofkii musaafirka ahaa ee biyo waayey inuu qallihii ka dhaco waa ruksa wey wاrukasu laa tunaatu bilmacaasi ruksana macsiyo laguma xidho oo macsiyo rukso sabab loogama dhigo marka muqaabil asaxo laa yaqdi lanna waa tayamum qofka ku waajibay mar hadduu ku waajibayna ruksanimadi uu ka baxayo caziimu noqday qaacidada ma diidana muqaabil asax lakin wuxuu leeyahy ruksa aanu hayn tay tayamumka xaaladda qofka markuu biyo waayey dee tayamumkii ruksa uma ahay waa maxay waa caziima tayamum ku waajiba wey waman tayamama buu hi qofka gebagabaysta libardin qabo awgii u gebagabaysta qadaa waa qalaynaya wasallaa tukadaa qadaa waa qalaynaya salaada fi ladhari adharka marka la qabto marka ma qabowgaa naadira maya qabowgu naadir maaha dee wadamada qaarkood baa qabowgu joogtaba u isaga yihi ama sanadkii in badan dee qaboobe ah waxa naadirka waa maxay waa faqdu ama cadamu maa yusakhanu bihi almaa aw maa yudfau bihi alacdaa waxa naadirki waxa weeye qofku inuu waayo wuxuu biyihii ku kululeeyo ama wuxuu xubnihii ku dugsiyo marka biyaha qabo uu ku maydho dabadeed marka taasaa naadira marka cudurdaarku dhinacaasuu naadirka yihi cudurdaarka uu u gebagabaysta cudurdaar naadir haddii loo gebagabaysana dad daabitku waa maxay man tayamama licudrin naadirin wasallaa fa calayhi alqada daabitka kitaabku uu ku socdaa waa kaa madhabkuna uu yahay cudurdaar naadira oo in yar dhaca qofku hadduu u gebagabaysto inuu qalla waajib ku yahay waman tayamama licudrin caamin macanaa cudurdaar in badan dhaca hadduu u gebagabaysto qofku oo sallaa tukada laa yajib caleyhi alqada qalla kuma waajibayo daabitku waa saas aw limaradin ama xanuun awgiibuu u gebagabaystay xanuunkaasoo yamnacu diidaya almaa ay wujuuba isticmaali ilmaai biyaha isticmaalkoodu inuu ku waajibo ayuu xanuunkaasi waxa weeyaan qofkii uu u diidayaa yacnaa mutlaqan inuu xubnihii oo dhan biyihii ku isticmaalo ayuu xanuunku u diidaya aw fii cudun ama xubin inuu ku isticmaalaabuu u diidaya walaa saatira waxaa laa saatira wax xubintaa qariyaana aanu dul oolin falaa falaa yajibu caleyhi alqadaa qalla waajib kuma aha qofkani xanuun awgiibu u gebagabaystay xanuunku ha noqday mid xubnihii oo dhan biyihii in lagu ama ama xubin xubnihii ka mid a ama qayb xubin ka mid a meel xubin ka mid a xubintiina saatir ma saara waayo dee haddii uu saatir saaran yahay iyadu waa masale kale qofkaasi wuxuu leeyahay qalla waajibkuma falaa ay falaa yajib caleyhi alqadaa qalla waajibkuma waayo dee cudurdaarka noocana baan naadir ahayn waa cudurdaar caama ilaa an yakuuna inuu ku sugayo mooyaane bijurxi nabarkiisa damun dhiig dhiiggaasi oo kahiirun fara badan oo laa yucfa canhu dhiiggii yaraa ee la iska cafiyey aan ahayn oo haddii uu maydhana dee uu ka baqanayo inay dhibaata ka soo gaadho kaasi waa iska tukanayaa salaadaana uu qallaynayaa waayo ma qofku in nabarkiisu inuu nabar ku yaallo qofka dhiig badan uu ka socdaa ma naadir ba ma naadir baa taas in badan bay dada ku dhacdo laakiin maxaa naadira waxaa naadira dhiigga joojintiisa ama suulintiisu inay adkaato oo la keri waayo taasaa naadira xaggaasuu naadirnimadii ka soo galay wa in kaana saatirun haddii la helo waa ixtiraaska hadalkii uu yihi walaa saatira wuxuu meesha kaga saarayay qeydkaa walaa saatira ayuu halan ku sheegaya wain kaana buu yihi saatirun haddii saatir uu jiro wax xubintii asturaya oo qarinaya lam yaqdi qallayn maayo fi ladhari tusaale ahaan dee waabuu jaban yahay oo waxaa saaran jabiiro ama kabniin baa saaran xubnihii gebagabaysiga midaan ahayn bay saaranta lam yaqdi fi ladhari laakiin shardi baa ku xidhan inaanu qallayn waa in wudica haddii la dhigo calaa tuhrin haddii kabniinka ama saatirka xubinta la saaro iyadoo dahaaro dhammaystiran qofku uu qabo waayo qofku haddii khufeynka uu masaxo salaada miyuu qalaynaya waa maya khufka daruuro kalifaysaan jirinba iska ruksa ayuu iska ahaa bilaa daruurati dee tanna daruuraaba keentay saatirka nabarka la duldhiga ama kabniinka markaa qofkii khufka masaxay mar haddaan qalle laga rabin kana u awleysan inaan qalle aan la weydiin marka muqaabilu aladhar waa maxay waa inuu qalle waajib ku yihi waa cudurdaar naadira bay leeyihin hayru daa'im marka halkaa qeyd baynu raacino waxaynu idhi saatir calaa gayri acdaa'i tayamum baynu idhi soo ma haddii xubnihii gebagebaysiga laftooda saatirku uu saarayay ka war oo tusaale ahaan gacanta halkii gebagebaysiga la marinayay buu ka jabo markaasaa kabniin lagu xidhay ama nabar baa kaga yaalo nabarkiibaa ayaa wax lagu duubay ama wejiga laftiisii ayuu nabar kaga yaalaayo markaasaa nabarkii baa wax la saaray iyadu waa ka duwan tahay oo wajaba alqadaau qaطcan bilaa khilaaf waayo bedelkii iyo mubedelkii labaduba waa daciif biyana meeshii laguma maydhin gebagabadiina may wada gaadhin ilaa xubintii laga gebagabaysan lahay walihaadan waa in kaana saatirun calaa gayri acdaa'i tayamum baynu idhi fain wudica haddii la dhigo saatirkii calaa xadain haddii lagu dhigo isagoo weyse jabsan isagoo xubintoo weyse jabsan baa la saaray kabniinkii ama wixii kale nabarka lagu asturayay wajaba waxaa waajiba nascuhu ila lama masixi karee waxaa waajiba in la siibo oo laga furo xubintii inamkana bilaa darar baa loo jeeda waa haddii ay suurtowdo arrintaasi dhibaato la-aan fain tacadara hadduu suurtoobi waay nascuhu dabeetana dushiisii uu masaxo isagoo marka horena tahaaro aan ku xidhan sidaasi uu ku tukado qadaa waa qalayn cala almashhuuri waayo shardigii baa maqan ahaa alwadcu calaa tahaara waxaana uga qiyaas qaadanayaan almasxu cala alkhufeynka ay shardiga u ahayd inuu qofku xidho isagoo daharo dhamaystiran qaba kiiba uga qiyaas qaadanaya sida saxdiina waxay ta wallahu aclam arrintani dee waktigii nabiga calayh salaatu wasalaam waa dhacday saxaabada laftooda waa ku dhacday almasu cala aljabiirana waa sameeyeen saynu sheegnay shardigaasna may sheegin dee shardiguna daliil buu u baahan yahay baabulxaydi haadaakani baabu bayaani axkaami alxayd xaydka axkaamtiisa caddayntii la caddaynaya buu baabi alxaydu lugatan waa saylaan waa dareerka iyo rogmadka weeye xaad alwaadi baa la dha idaa sal haddii uu markaa daadmaro oo biyo ay dareeraan dhexdiisa sharcanna xaydka waxaa looga jeedaa dam waxaa xaydka waxa weeyaan culimadu ay ku tacriifiyaan inuu yahay damun yakhruju min aqsa raxim ama damu abiicatin yakhruju min aqsa raxim calaa wajhi sixa waa dhiig waxa weeyaan ilaahay subxana wa tacaala dabci dumarka uga dhigay ilmo aadam hablaha ilmo aadam oo ka soo baxaa raximka xaggiisa shishe ama guntiisa hoose kaasi oo si caafimaad qaba uga soo baxa kaasa waxa weeyaan la idhaahdaa xayd axkaam badan ayaa xaydka waxa weeyaan ku xidhan oo salaad dahaaro leh oo salaad leh oo soom leh oo qaangaadh leh marka axkaamtaasi faraha badane ku xidhan dee waxaa sideedii ay u dhici kartaa haddii isaga axkaamtiisii la barto marka axkaamtiisi in la bartaa waa muhim ahlulbidaca culimada markaa ku odhan jiray waa culamaau xayd wanifaas sida muctasiladii hore wasil ibnu cataa iyo xasan lbasri iyabuu ku odhan jiray waa hadalkiisu laa yujaawisu khirqata imra'atin marada gabadho ay xaydka iskaga xidho dhinacna uma dhaafo macnaa nin mufakira maaha oo maskax furan oo caqligiisa isticmaalo wax badan ka hadla casrigana lafteeda culamaau xayd wa nifaas baa kuwa thawriyiinta ah ee takfiiriyiinta ah ayaa ahlulcilmiga cilmiga iyo qawaacidda sharciga ah iyo xikmadda ku socda iyo anadar ila almasaalix walmafasid wama'aalaat alumuur hadalka noocaasa ku dhan marka kuwaasay dhaxle weli kulli qowmin waarif cid walibana inta badan cid dhaxasha ayay leedahay waayo wuxuu ka bilaabay da-da ugu yar ee gabadhi ay ku xaydi karto aqalu sinihi da-diisa inta ugu yari tiscu siniina sagaal sannadood weeye macnaa qamari ah ma aha sanadkan shamsiga ah oo arrinta noocaasiya maxaa u daliila macnamacno waxa weeye gabadhii sagaal sannadood iyadoo alay u dhammaan haddii ay dhiig ka yimaado dhiiggaasi xayd maaha bay leeyihi haddii uu doono sifaadkiisu sifaadkii xaydka ha noqdaan oo maxaa arrinkan u daliila waxaa u daliila bay yidhaahdeen caaisha waata tiri idaa balagat almar'atu tisca siniina fa hiya imra'atun gabadhu haddii sagaal jir ay gaadho inantu hadday sagaal jir gaadho waa gabadh way dumarowda marka tirmidi baa wariyey isagoo bilaa isnaada sanadba looma hayo hadalka caaisha markaa xujo noqon maayo waxaa kaloo ay yidhahdeen daliilku waa istiqraaga oo dumarka xaalkoodii markii loo kuur galay yacnaa dee sagaal sannadood iyo wixii ka sarreeyay ku xaydaan iyagoon sagaal jir gaadhin ma xaydaan imaamu shaafici raximah allahu tacaala ayaa sidaa laga sheegaa laakiin arrintani ma arrin ijmaac uu ku sugan yahay daarami wuxuu yidhi wakadalika sheikhulislaam ibnu taymiya laa xadda liaqali sini da-da u yara gabadhe gabadhee ku xaydaa xad ma laha kadalika alimaam cabdiraxmaan ibnu naasir asicdi saasuu rajaxay ee arrintu ay ku xidhantahi wujuudkiisa dhiiggaa ilaahay subxana wa tacaala uu yihi yasaluunaka can ilmaxiid qul huwa adan factazilu nisaa fi lmaxiid haddii uu ka yimaado gabadhii macnaa xayd baa loo ictibaarinoo axkaamtiisii ayuu yeelan doonaa wa aqaluhu buu ihi intiisa u yari ta kale dhinac kaley ka eegayaan waxay leeyihin maadaama calaamaat lbuluuqi uu ka mid yahay ta haddii ina yaro sanad jirta dhiiguu ka yimaado o la yidhaahdo khalaas way qaangaadhay ka warrama soo kadeed soo kadeed ka dhalan maayo waayo wa aqaluhu wa aqalu muddati muddadiisa uu socdo inta u yari yowmun wa laylatun waa habeen iyo maalin yacnaa habeen iyo maalin waxaa looga jeeda afar iyo labaatan saacadood oo mararka qaarkood waxay ka cabiraan muttasila marka dadka qaar baa khalad u fahmoo mooda in loo jeedo afar iyo labaatan saacadood xidhiidha waa inuu ka socdo oo haddii uu googo-o xayd noqon maayo afar iyo labaatanka saacadood dhexdoodii saacadana saacado badanna uu socdo saacadana uu ka maqnaado dhexdaa saa looma jeedo waxaa loo jeedaa dhiiggii marka uu ka yimaado dhiiggaas ishugeyntiisu waa inaanay ka yaraan yaanaa muddada uu kaso ka socday afar iyo labaatan saacadood waanaani ka yaraan ama afar iyo labaatanku waa isku xigaan ama dee naqaaha u dhexeeyo marka laysu geeyo saacadii dhiiggu uu ka socday qadarka waa inaanay ka yaraan waayo tan lafteeda maxaa u daliil waxa aqalu maa culimo weeye suu shaafici yidhi waa inta u yare la ogaaday gabadh waxa weeyaan dhiiguu ka socdo saasay yidhahdeen wa akharu intiisa u badanina khamsata cashara waa shan iyo toban ee yowman maalmood bilayaaliha ay maca layaaliha habeenadooduna ay la socdaan iyaduna waa waa lil istiqraa wax daliilo iyadana looma hayo imaamu malik masalada hore oo aqalu yowman waleyla wuxuu yihi laa xadda liaqali waqad yakunu dufcatan waaxida intiisa u yari xad ma laha hal mar dhiigga hal dufcad ka soo baxa ayaa xayd noqon kara ibnulmundir laftiisu wuxuu idhaahdaa qaala طaa'ifatu laysa liaqali اlxaydi walaa liakari xadu biاlayaam طaa'ifo culimada ka midii waxay yidhaahdeen dhiiggaa xaydka intiisa u yara xayd uu noqonayo marka gabadhii uu ka socdo iyo intiisa u badan yaani xayd uu ahaanayo inta uu ka socdo xad ma laha maalma laguma xadin karo bal ilayd bal lilxaydi iqba bal ilxaydu iqbaalu اdam almunfasilu can dami اlistixaada xaydku waa maxay waa inuu gabadhii ka soo baxo dhiiggaa ka soocan dhiiggii dhabar furanka ay nebigu calayh الsalaatu salaam muxuu yihi faidaa aqbalat xaydatuki fadaci salaa nebigu calayh الsalaatu salaam muddo iyo waxaa ma sheegin dhiigga xaydka la dhaa macanaa ka socan dhiigga dhabar furanku maruu kaa yimaado salaaddii ka tag wauhruna idbaaruhu weeye uhrina waa maxay waa dhiiggaa dhiiggii dhabar furanka aan ahayni ee dee sifo kaga soocan ama wakti kaga soocani marka uu daba jeediyo kaasaa uhri la idhahdo oo nabigu calayh salatu salam wuxuu yihi faida faidaa adbarat faغsilii canki dam wasalli dhiiggaas markuu daba jeediyo dhiigga iska maydho tuka buuhi nabigu calayh isalaatu wasalaam hadalka ibnmundirna majmuuca buu kusoo naqliya alimaamu nawowi raximah llahu tacaala waaya halkan muu sheegin arrin mas'ala ayaa jirta safiinaha ku taalla oo halkan nawowi uu ka tegey masalada ayaa sheegaya aqalu wa akaru buu sheegay muxuu ka tegey ya haali buu ka tegey haalibu sittun aw sabcun siduu u badan yahay ee dumarka badankooda uu ku yahayna waa inay lix ama toddoba maalmood bishii ka xaydaan baaqi shahrina ay noqoto maxay oo haalibkii ahay uhri inay noqoto wa aqalu uhri buu ihi uhriga u yar ee beynalxaydatayni laba xayd u dhexeeya khamsata cashara oo mar haddii muddadii xayd xayd u badnayd ay noqotay muddada u badane gabadhu ay xayd noqon kartaa mar haddii shan iyo toban noqotay dee shan iyo tobankii soo hadhayna maxay noqonayaan dee uhri bay noqonayaan marka markuu leeyahy beyn alxaydatayn waa qayd oo bayn alxaydateynku wuxuu meesha ka saaraya bayn alxaydi wanifaas bayn alxaydi wanifaas oo duhriga udhexeeya xaydka iyo nifaasku intaa uu ka yaraan karaa waxaa dhici karta iyadoo nifaaskii maanta ka maydhatay maantay daahir ahayd berrina in dhiiggii xaydku u yimaado wax dhici kara wey marka waa qaydu lilixtiraas walaa xadda buu ihi xad liakarihi xaydka intiisa u badan uma sugnaan hada bilijmac uhrigaan ujeedaa walaa xadda xad liakari uhriga intiisa u badan uma sugnaan taana waa laisku waafaqsan bal waxaaba dhici karta gabadh gabadhu gebigeedaba inaan xaydinba ayaa dhici karta ama inay sanadkii hal mar ay xaydo inta kalena uhri ay ku jirto wayaxrumu buu yihi waxaa xaaraan noqonaya bihi xaydka sababtii maa xaruma wixii xaaraam noqday biljanaabati janaabo sababteed wixii xaaraan ku noqday wayaziidu calaa dalika intaa wuxuu kala kororsan yahay cubuurulmasjidi yaxrumu bi waxaa ku xaaraantimoobayaa xaydkii oo janaabo aan ku xaaraantimoobahayn cubuurulmasjidi masaajidka dhex maristiisii waa goorma in khaafat waa hadday baqato talwiithahu wasakhayntiisa waa hadday ka baqdo masaajidku waa meel nadaafadiisa in la ilaaliya ay waajibta marka hadday ka baqato inuu xayd kaga dhex daato ma dhex mari karta masaajidkii arrintanina maaha arrin xaa'idka u gaara bal mustaxaadada lafteedii waa la mid qofkii waxa weeyaan daa'im ulxadadka ahaa kaadida ay ka socotay ama saxaad qof kasta oo looga baqayo masaajidka inuu wasakheeyo inuu dhex maro looma ogola waaya marka markuu le in khaafa talwiithahu dee waa qaydo haddii aanay ka baqan masaajidkii inay wax ka gaadhaan marka waa iska dhex mari karta waa inay ku dhex nagaanayn wasawmu baa xaaraantimoobaya bisabab ilxayd janaabada sababteed ma xaaraantimoobayo waxyaabaha xaydku janaabada la dheeriyaabay ka mid tahy taasina waa laysku waafaqsanyay hadday soomtana soomkaan sixi maayo bal way ku dambaabaysa wayajibu waxaa waajibaya qadaahu soomkaa xaydka sababta ay uga tagtay qalihiisaa waajibaya bikhilaafi salaati salaadii buu khilaafsan yahay salaadii iyada qalaheedu waajibi maayo marka salaadiina de waa ka tegaysaa wayaan macno salaad tukan mayso laakiin salaaddii inay qalaysaa waajibkumaa xadiidka caaisha ayaa u daliila kunaa nu'maru biqadaai som walaa nu'maru biqadaai salaa waana arrin laysku waafaqsanyay wamaa shaygiibaa xaaraantimoobaya walistimtaacu baa xaaraantimoobaya bima shay ninka uu ku istimtaaco bayna suratiha wa rukbatiha jilibkeeda iyo xundhurteeda u dhexeeya bisabab ilxayd bay arrintaasi u xaaraantimoobeysaa wy waayahay marka arrintan waxaa waqiila waxaa la yidhi laa yaxrum xaaraantimoobi maayo bilxaydi xayd sababtii hayrulwai galmo wixii aan ahayn istimtaacii kaleo dhami ninka waa waa u bannaan yihi laakiin galmada ayuunbaa mamnuuca ilaahay subxana wa tacala wuxu uhi factazilu nisaa fi lmaxiid fi lmaxiidna markaa dee ama xaydka laftiisii bay ku dhacaysaa oo magacay u tahay ama makaanulxaydkii marka labada tii la yidhaahdaba waxa weeyaan ile lama odhan karo dumarku markay xayd leeyihiin gebigoodaba ka fogaada taasi nusuustay khilaafsantao nebigu calayhi salaatu wasalaam waa la jiibsan jiray oo waa mubaasharayn jiray ta kale ayuunbuu macnuu noqonayaa meeshaa xayd kale macnaa ka fogaada saas weeya macnu kadalika nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi isnacuu kula shay ila nikaax gabadhii xaydka lahayd wax walba ku sameeya nikaaxa oo jimaaciya un iska ilaaliya xadiidkana muslim ayaa saxiixa ku wariy walihada alimaamu nawowi majmuuca wuxuu ku yidhahdaa sharxulmuhadabka wa hada aqwa min xaysu daliil kan qiilka markaa halkan uu ku sheegay uu yihi waqiila laa yaxrumu hayrulwai kaasaa xoog badan buu yihi xagga daliilka marka laga eego kutubtiisa kalena wuxuu ku yihi qaarkood tanqiixa iyo taxqiiqa iyo tasxiixayo inahu lmukhtaaru saasaa sida mukhtaarka laakiin ka horaa ah almansuus fi ljadiid walasaxu cinda alakhariin marka madhabki waa sida laakiin sida daliilahaan u rajaxay oo sida halkan qiilka uu ku sheegay qowlka ama madhabku wuxuu ku dhisan yahay xadiidkii abu daawuud wariye nebiga markii la weydiiyey maada yaxilu lirajul min imraati way xayd qaala maa fawqa alizaar buu uhi nebigu alayh isalatu wasalaam maa fawqa alizaar marka wax inta guntiga ka sarraysa xalaal ah mafhuumkiisu waa maxay maanaa guntiga wixii ka hooseeya oo dee surada xundhurta ka bilaabmaya iyo wixii ka hooseeya xalaal uma aha mafhuumkiibaas marka mafhuumkaasaa lagu khasisaya bay leyn xadiidkan isnacuu kula shay ila nikaaxu ta kale waxay leeyihiin arrintaas waxay kalifi kartaa hadda inuu jimaaci ku dhaco marka diidmada loo diiday alistimtaac fima bima bayna sura warukba oo min baabi sadi daraa'ic wadadii qofka xumaantu usoo maraysay baa laga xidhaya waayo ahlucilmiga kale xadiidka waxay kaga jawaabeen maa fawqa alizaar nebigu xalaal buu sheegay laakiin intaas inay xalaal u tahay buu sheegay inta kalena xaaraan bay ka tahay nebigu calayh isalatu salaam uu odhan waay faida nqataca haddii uu go-o dhiiggii xaydku hadduu go-o lam yaxilla xalaal noqon maayo shay-un shay oo mimaa xaruma bih shay ka mida waxyaabihii sababtiisa xaaraan u noqday xalaal noqon maayo oo go-istiisa xalaal ku noqon maayo qabla algusli maydhasho horteed hayru soomi soomkii aan ka ahayn iyo walaaqi alaaqi marka halkan wuxuu ishaaray horta alaaqu inuu ka mid yahay waxyaabaha xaydka sababtii xaaraan ku noqonaya odee cabdillahi ibni cumar nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii ka diiday furniinku gabadhiisii furay xaaskiisii iyadoo xayd leh waayo gabadhii dhiiggii xaydku markuu ka go-o inuu ka go-ayna dee maxaa lagu ogaanaya waxaa lagu ogaan karaa bilqasati albayda oo maa abyado weeye oo biyo cad oo xaydka dabadi markuu dumara ka go-o ka yimaada waxaa kaloo lagu garanayaa biljafaaf inay dee meeshii ay qallasho oo cudbi iyo waxyaaba noocaasa dee haddii ay ku egtaa inay waxba soo qaadahayn marka xaydkii marka uu ka go-o wixii xaaraan ka noqday waxaa xalaal u noqonayo oo ka go-ista xalaal ugu noqonayo kelideed soomkii oo maydhashadu soomka shardi u maaha xaydku inuu maqan yahay oo go-an yahay ayuunbaa shardi u ah wakadalika alaaqi waayo labadani xaydka sababtii bay u xaaraantimoobeen xadad sababtii umay xaaraantimoobin dee salaadii iyo kuwaas xadad sababtii ayay u xaaraantimoobeen marka cumuumka waxaa soo galay xataa waxa weeyaan istimtaaca laftiisii sidii buu xaaraan u yahay ilaa ay maydhanayso waana sida daahirka qur-aanku uu tusiyey walaa taqrabuuhuna xataa yahurna faida taaharna duhriga hore waa go-istii xaydka taahurkuna waa maydhashadii weeye walistixaadatu buu ihi istixaadadu waa dhiig kale oo ka mida dhiigaga dumara ka yimaada oo dhiigga xaydka ka axkaam duwan marka istixaada waa damun yasiil min cirqin fii adna raxm yuqaal lahu alcaadil waa dhiig ka socda xidid waxa weeyaan afkan hore ee ilmogaleynka ku yaala oo magaciisa la yidhaahdo alcaadil waana damu cilla laa jibilla dhiiga dumarka ilaahay uu ku abuura ku beeran maaha waa dhiig cilla ay keento xanuun ayaa ayaa sabab u ah sida nebiguba alayh isalaatu wasalaam uu tilmaamay haraatin shaydaan inay sabab u tahay buu sheegay nebigu alayh isalaatu wasalaam markaa gabadhii istixaadada ahayd waa gabadh daahira weeye dam istixaado axkaamtii dhiigga xaydka iyo nifaaska isagu ma laha laakiin ishkaalka weyne waxa weeye gabadhii haddii dhabar furan uu ku dhaco dhiiggii xaydkuna ila isna waa ka imanayaa labadii see loo kala saaraya oo gabadhaa dhiiggu uu ka socdaa uun goormuu dhiiggaasi dhiiggii xaydkii goormaase dhiiggaasi uu yahay dhiiggii dhabar furanka ila dhabar furankii waa waa daahira gabadhii maruu ku dhaco xaydkiina dee daahira ma waa kale axkaam duwan yihi marka wuxuu yihi halkan axkaamteeduu ka bilaabayo fasalka wuxuu kaga hadlayaa istixaadiyo iyo axkaamteeda walistixaadatu xadathun weeyi xadadkaasi oo daa'imun oo joogto ah kasalasin ka salas ilbowli wa naxwi kaadi qubadkiiyo wixii la mid ahaa oo kale weeye markaa ma istixaadadii buu tacriifinaya la iska ilaali halka khalad ha gelin hamoodin inuu istixaadadii qeexayo walaysa xaddan lilistixaada haddii kale maxaa ka dhalanaysa haddii la istixaadadu waa xadathun daa'imun ka salasin in salasulbowlka istixaado uu noqdo ayaa ka dhalanaysa ila waa xadad joogtaa baa la yidhi sida salasulbowlka salasulbowlka ka mid markaa noqonaysa istixaadadii ka mida oo ninka salasulbowl uu ku dhaco waxaa la odhanayaa mustaxaadun weeye sidaa maaha arrintu oo halkan qeexis iyo xadayn uma jeedo wa maqsuudku waa maxay waa bayaanu lixukmiha alijmaali xukumkii gabadha dhabar furan kale ayuu si guud u caddaynaya oo wuxuu leeyahy xukumkeedu si guud haddaan kugu sheego waa xukumka qofka salasulbowlka lahoo kale saas weeye maqsuudka xukmu dam alkhaalij bisifati lmadkuura xukmu lxadathi daa'im dhiigga gabadha sifadaa uga soo baxa ee dhabar furanka la yidhaahdaa xukumkiisu waa xukumka xadadka daa'imka oo kale sida kaadidii qofka ka socotay falaa tamnacu diidi mayso istixaadadii dhabar furankii asooma soomkii iyo wasalaata salaadii oo qofka salasulbow leh miyay salaadii mamnuuc ka noqonaysa iyo soomka istixaadadiina waa saasoo kale way waayo haddaba waa xadath axdaadii kala un lamida waayo sidee haddaba u tukanaysaa gabadhii dhabar furanka lahayd fataksilu way maydhaysaa waa inta dhiiggu dhiiggii istixaadada uu yahay dhiiggii xaydku haddii meesha uu soo galo axkaamtii xaydka dee yeelanaysa fataksilu waa maydhaysaa almustaxaad gabadhii dhabar furanka lagu riday farja bay meedhaysaa way istinjoonaysaa waajib bay arrintaasi ku tahay weysada horteed ama gebagabaysiga horteed waayo dee dhiiggii waa najaasi ay najaasadaasi isaga daahiriso wa tacsibuhu way xidhaysaayo waxbay ku xidhaysaayo mara iyo wax ayay ku xidhaysaa waxa weeyaan ay ku gufeynaysaa farjigeedii oo waayo dee dhiiggii kolley waa soo baxayaaye waa si uu u yaraado waa taqliil lidam dhiiggii baa la yaraynaya waayo watatawada way weysaysanaysaa waqta salaati ee fii waqti salaa salaada waqtigeedu markuu soo galo weysadeedu waxay la mid tahay tayamumkii oo tahaaro daruura ay keentay weeye markaa qabla waqti ma ansaxayso ka tayamumi wa tubaadiru biha salaadii waa u degdegaysaa salaadii way u degdegaysaa ay bisalaati waayo way xadadkeedii baa daa'ima mar kastoo ay sii joogto iyadoo weysaysatay maxaa sii badanaya xadadkii baa sii badanaya xadadkanina waa mafsuud haddii meesha laga wada saari kari waayey taqliilkiisu iyo yarayntiisu waa maqsad weeye waa ujeedo shareecadu ay leedahay markaasi xadadkii loo yareeyo marka waktigu soo galo kow waa inay weysaysato marka ay weysaysato dabadeedna markiiba waa inay waa inay salaad tukato taqliil lilxadath iyo sidaa loo leeyay yarayn xadadkii la yaraynayo waayo falow akhara hadday salaadii dib dhigto waysada dabadeed limaslaxati salaad salaada maslaxadeeda awgeed bay u dib dhigtay wadaalika ka satrin waa cawra asturid awgeed waintidaari jamaacatin iyo jamaaco sugisteed awgeed ayay salaaddii waxa weyaan u dib dhigtay lam yadura ay hada taakhiiru dibdhigista noocaasi dhibi mayso waayo liannaha laysat muqasira wax taqsiira iyo gaabino ay samaysay ma jirto maslaxaddii salaada ayuun bay ka shaqaynaysaa wailaa wain kaana taakhiiru ligayri maslaxati salaa dib u dhigista ay salaada dib dhigtay haddii ay tahay midaan maslaxadda salaadu aanay ku jirin ama maslaxadda salaada awgeed mid loo sameeyey haddaanay ahayn fayaduru waa dhibayaa taakhiirkaasi cala asaxiixi waayo waxaa ka imanaya ama u imanaya xadath ay ka maarmi karaysay sooma ila haddii hore u tukato way ka maarmi karaysay waayo marka cala saxiix markuu leeyahy muqaabilku waa maxay waa laa yaduru sidii dee gebagabaysigii oo kale marka satrigan iyo intidaaru jamaaca iyo waa tusaalayaane waxaa lamid ah alijtihaad fi lqibla oo kale iyo adihaab ila lmasjid iyo waxyaabaha noocaasa marka marka lu leeyahy fayaduru waa dhibaya dhibku muxuu yihi maana way dambaabaysaa miya si salaadii baad jabaysa macnuu waxa weeye yabtulu wuduu'ahaa way weysaysatay maslaxadda salaada waxaan ahayn ayay salaadii dib ugu dhigtay waa ka jabaysaa waysadaasi waayo waxa yimi xadath ay ka maarmi karaysay oo haddii hore ay u tukan lahayd aan yimaadeen ayaa yimid marka waysadii inay ku soo celiso ayaa waajiba oo sidii hore ay ugu soo celiso oo ay istinjooto oo meeshii ay xidho kadibna ay weysaysato kadibna salaadii ay u degdegto wayajib waxaa waajiba buhi alwudu'u baa waajiba weysaysi baa waajiba likulli fardin faral kasta ay weysaysato haddii dee xadadkii uu ka yimaado dhiiggii uu ka socdo dee weysadii hore way jabtay laakiin haddii aanu xadadkii ka iman dhiiggii aanu ka iman intii labada salaadood udhexaysay inay salaad kasta u weysaysataa sidii qofkii gebagabaystay oo kale salaad kasta u gebagabaysanayay miyay waajib ku tahay asaasay leeyihin waxaanay daliishanaya xadiidkan tawadaii likulli salaatin salaad kaste u weysayso wallahu aclam riwaayadda lafdiga tawadaii likulli salaa salaad kaste u weysayso waa waa daciif waayo toddoba iyo toban imaam oo aimadii xadiidka ka mid ah ayaan sheegin lam yadkuru hada waxaa sheegay ilaa shan qof ama lix qof oo qaar badani ducaafaba ay yihiin sida xamaad ibnu artaa iyo iyo waxa weeyaan abu xaniife iyo abu yuusuf iyo maxamed ibnu cadilaan iyo abu cawaana labadaasaa ugu fiican inta riwaayaddaa sheegay labadaasina toddoba iyo toban toban imaam oo uu ku jiro cabdullaahi ibnu mubaarak oo sufyaan ku jiro oo uu ku jiro waxa weeyaan saas oo kale imaamu albukhaari oo muslim uu ku jiro umaba wax dhigi karaan bal mid aimadaa kamida ayaana wax dhigi karin walaada riwaayaddaas waa shaad saa saxda haddii xadadki uu ka yimi inay weystaa waajib bay ku tahay haddii kalena laysa hunaaka maa yuujibu caleyha alwudu wakada saas oo kale waxaa waajib ku noqonaya tajdiidu lcisaabati wixii maradii meesha ay ku xidhay inay cusboonaysiiso fi lasaxi macnaa inay istijooto salaad kasta u istijooto oo meeshiina ay xidho ayaa waajib ku ah mar haddii weysadiiba la cusboonaysiinaya waayo walow inqaaca buu ihi haddii uu goodamuha dhiiggeedu bacda alwuduu'i weysadii dabadeed walam tactadi inqiaacahu wacawdahu aw ictaadat wawasica zamanu linqiaaci wudu'an wasalaata wajaba alwudu tani sharax bay u baahantay allahu aclam waaxku bilahi tawfiiq sala allahu calaa nabiyina muxamedi wcala alih wasaxbi waslama tasliima kaiira intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online